khasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaan ku yaala cidhibka magaalada muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaan u dhexeeya degmada kaxda iyo ceelasha biyaha wararka ayaa sheegaya in uu dil ka dhacay deegaanka udhexeeya kaxda iyo ceelasha biyaha kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxeed iyo gabarh ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday ololo tallaal dilkaasi kadib ayaa lasoo sheegayaa in uu isla goobta ka dhacay qarax baabuurkaasi oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in ay meesha uga tegeen dableydii dilka hore geysatay oo loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab haaruun macruuf ayaa goobjoogahan magaciisa u qariyay sababo dhinaca amniga ah ka wareystay sidaa ay wax u dhaceen walaal waa mahadsan tahay dabcan anoo jooga xaafadaha kamid xaafad ka mid ah xaafadaha degmada kaxda ayaa naloo soo sheegay laba qof oo midi uu ka tirsanya maamulka degmada kaxda oo guddoomiyihii waaxda shanaad ibraahim colow iyo gabadh la shaqaynaysay oo gaadhigiisa ka shaqaynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka dabaysha cudurka dabaysha marka gaariga guddoomiyaha sameecad saarayd gabadhaasaa marka ku qorayd oo u shaqaynaysay kahortaga macnaha tallaalka oo maaragtay wasaaradda caafimaadka degmooyinka marka waxaa naloo soo sheegay in labadaa qof lagu dilay waaxda waaxda shanaad oo guddoomiyahu waaxa uu guddoomiyaha ka ahaa siinkan dheer dadkii marka waxaa kamid ah anu walaal u gurmaday meesha ka tegey aniyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii marka waaxda shanaad markaan tagnayna guddoomiyihii degmada iyo maamulkeedii oo meesha jooga oo labada qof ee meydkii meesha ay taallaan u tagnay kabacdi maxaa dhacay markaan meesha markaan meesha tagnay dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya baa meesha imanayay waxaa noogu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale waxaa joogay taliyaha booliska waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo waxaa waxaa imanaysa c i d da iyo sawiryaha waxba laga qaadaa oo la baadaa marka anagoo meeshii joogna muddo saacad ku dhowaan meeshii joognay anigo ahaantayda markaas ma ogeyn in maan meesha baabuur yaallo waxaa la igu yidhi dadka markaas ii wareysa baa la ii sheegay inuu baabuur meesha yaallo baabuurkii aan arkay marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkana uu meel goda ka galay islamarkaana ay ka tageen oy markii dadkan dileen baabuurkii guddoomiyaha ay qaateen waa gartay intaa kadib maxaa dhacay meesha qarax baa ka dhacaa layidhi intaa kadib kolley dadkii dee qaybna waa dadku iska iska maaragtay yar maskaxdigiina dad baa macnaha meesha laga tago gaariga waxoogaa dadku mayna xitaa aada ugu dhoweyn dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay ilaah qadartiisa ma dhicin anugu waxaan kamid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga oo waxaan sameeyey dadkii ehelka markay yimaadeen ay dhaheen meydka innaga waan qaadanaynaa si ay dhiida xaggaasaan geynaynaa yaa markaan soo baxnay dadkii waxaan kamid ahaa labada meyd qaaday dhalinyaro oo gaariga ambalaas ku qaad baan kamid ahayn dadkii oo meesha dhooban baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qaraxii baa dhacay annagoo meesha hadda dhaafin oo ay noo muuqato oo meeshaan kalata qaraxii baa dhacay markuu qaraxii dhacay annaga naftana duqiiqiyo waxbaana qariyey waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo meydadki waxaana ambalaasta ku yidhi meydadkana waa dad dhintay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha de dad xaafadooda deganays ba yaqaanay ahaayeen dadkii meesha wadaasa marka arkay wiil kamid oo saaxiibkee baan qaaday isbitaalkaana geynay digfeer markaa
waa gartay marka qaraxii labaad imise qofaa ku dhimatay
labadii qof ee gaariga lagu dhex dilay mooyeene qaraxii dambe ee dhacay waxaa ku dhintay hal qof dad kaloo dhaawac oo farabadan baa laii sheegay oo inta hadda aan arkay inaana arkinba oo isbitaallo digfeer iyo ilaa shaafi la kala geeyey digfeer hadda inta ku jirta aniga marka aan arkay ilaa toban qofaa ku jirta saddex qofna waxay yaalaan isbitaal shaafi marka waa saddex dhimashaa iyo toban iyo saddex dhaawaca dadka khasaaraha meesha ka dhacay sidaan dareemayo waxaa jiray oo kale meesha xaafadaha ku yaalay dad baa deganaa oo barakacayaal iyo dad kale oo guryo kulaa jiray ilaa meesha marka anugu aan ambalaas aan saarnaa ilaa intaas wixii guri ahe meesha yaallo dhan digaday noqdeen dadkii marka anagu dad maxaana awalba markii horeba dee dad un dad lalaayo kusoo baxay oo iska gurmadaan ahayna markiina gurmadkii baan qayb kasii noqonay oo maanaan fiirsanay wixii xaafadaha ku dhintay iyo wixii dhaawacmay ee meelahaas oo dhan maanaa waxba wax wara oo isaga kasoo baxa ma jiro markiina ad waan kasoo tagnay